بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى cashirkan cashirkii laba boqol labayo labaatanaadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah suuratay almacaarij wa nuux buuna ka kooban yahay suuratulmacaarij suuraddii toddobaatanaadu tirsiga suuradaha qur-aanka kariimka ah macaarij suuraddii toddobaatanaadu waxay ku magacaaban tahay min allahi dilmacaarij suuratulmacaarij waa suura makiya aayadaheeda afar iyo afartan aayadoodu suuratulmacaarij oo bilaabatay waa tana abda-u haadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabayaa bismillah eeba weyne magicii cuskashadii haliya araxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista suuradda awalkeeda sababu nusuul bay lahayd waxa ay radinaysay nin caraba oo reer qureesh oo reer makaa nadar ibni alxaaris la oran jiray ayaa isagoo tamuuhi samaynaya dadka fahamsiinaya nabiga xaq inuusan ku sugnayn isna heerkaa waxaa gaarsiiyey qalbigiisaa madow markaasaa canaadkiisa iyo edabdaradiisu heerdhaaf nafta markay heerdhaaf noqotayna waa hadlay allaahumma in kaana haadaa huwa alxaqa min cindika fa amtir calaynaa xijaaratan min asamaa aw itinaa bicadaabin aliim kolka ilaahay in dembi dhaaf iyo naxariis iyo janno iyo barwaaqiya caafimaad laga baryaa meesha ku jirta ma in ilaah cadaab laga baryaa meeshaba geli karta idan edabdaradiisa wuxuu ilaah weydiiyey cadaab heeraha ku soo dega madaxdayg baa gaarsiiyey edabdariya imaan la-aan baa gaarsiisay tacanud buu u yeelayey tamwiihna waa samaynayey uu dadkii markaa dhaqnaa tusaayey inuusan nabiga qunayn ayaddu sidii bay tilmaamaysaa qaala rabbulciza alla wuxuu yidhi sa'ala wuxuu weydiiyey saa'ilun mid ilaah wax weydiinaya waa nadar ibn alxaaris alqurashiy almalcuun bicadaabin buu eebaah weydiiyey cadaabkaasoo waaqicin dhaca lilkaafiriina gaalada ayuu u weydiiyey oo wuxuu yidhi allaahuma in kaana haadaa huwa alxaqa min cindika fa amdir calayna annaga naar nagu soo daadi lilkaafiriinuu u weydiiyey cadaabkaasoo laysa uusan u ahan lahu cadaabka daaficun axad reeba min allaahi eebbaweyne xaggi allihii dilmacaarij samaawaadka kore oo saaxiibkaa iska lahaa taxriiju waxaa korta almalaa'ikatu guud ahaan malaa'igoo idil iyo waruuxu gaar ahaan jibriil oo sayidulmalaa'ikati ah ayaa ilayhi ilallaahi eebbaweyne waxay ugu koraan fii yowmin hal maalin gudihii min muntaha amrihi ilaa mabda'i amrihi amarka ee shamee meeshuu ka bilaabanayo ilaa meeshuu ku dhammaanayo waxaa weeye toddobada sama ka shishe fawqa samaawaati saabica ayuu rabbi amarka bixinaya amarka wuxuu gaarayaa taxta alardi saabica toddobada arda tan u hoosaysa kolka afar iyo tobankaas amarka eebba uu fulayo malaa'igtu yoom gudihii ayay meesha amarka laga siiyo ilaa meeshuu ku dhammaanayo ayay intaa ka adeegtaa yoomka isaga ah kaana wuxuu ahaaday miqdaaru malaa'igta eebba u sahlay cid aan hayne makhluuqa muddaduu kallifi lahaa markii la qiyaaso khamsiina alfa sana miqdaarkiisu konton kun oo sano wey malaa'igtuna muxuu kallifaa yoom waaxid yoom waaxida ayaa malaa'igta u kallifa amarkay eebba ka qaataan intii la yidhi gaarsiiyay gaarsiiyaan meeshii la yidhi ku fuliyay ku fuliyaan muddaday malaa'igtu hawsha ku fulisa waayo masaafada dhirir waxay ka qabtana malaa'igta cid aan ahayn haddii la yidhaa konton kun bay ku qiyaasanta kolkaasaa rabbi rasuulkiisa la hadlay ilaa suuraddii baa makiya ciidamo ma jiraan iyagaa gacan sarreeya gaalada jihaadna weli laysma farin fasbir suubane dulqaado sabran dulqaad jamiila wanaagsan laa jazaca isciilbad iyo ayaan midna ku jirin iska sabar innahum gaalada yarawnahu waxay u arkaan cadaabka qiyaamiya bacdiga baciidan mid fog wa naraahu annaga eeba'ana waa ognahay qariiban inuu dhow yahay yowma maalin ayuuna imanayaa cadaabka takuunu samaa samadu ay noqon doonto midab ahaan kalmuhli dac oo kale ama wadal ama sisin la shiidoo kale madow ay noqon doonto oo wa takuunuljibaalu buuruhu ay noqon doonaan kalcihni suuf la laf bixiyey oo walaa yas'alu usan wax weydiinayn xamiimun ruux qaraaba ah xamiiman qofkii kale u qaraabada ah usan wax weydiinayn oo inaan wax laysweydiin ma arag la'aan baa u sababa maya yubasaruunahum qaraabadu ways arkayaan ee mid la arkaba sidaynu suuratu cabase ugu tegi doonno qoortaa loogu jira likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuqniihi wey yubasaruunahum ways arkayaan qaraabada waxse isweydiin kari maayaan mid la arka waa yaaban yahay allow kumooti buu leeyahay kolkaa qofna naftiisa nafanahayn ka murgi maayo inuu cid wax weydiiyana qofna kama gaaro shiddada iyo adeegu m yoomku leeyahay yowma yubasaruunahum ways arkaan yawaddu lmujrimu kan dembiilaha ah wuxuu jeclaystaa low yaftadi inuu isfurto min cadaabi yowmiidin maalintaa qiyaama cadaabkeeda xaggiisa inuu bibaniyihii isku furto heerkay arrini gaartay arag wiilashii isaga u dhalay wixii la doono inta lagu sameeyo in isaga la badbaadiyuu rabaa keliya wiilasha ma aha wa saaxibatihi naagtuu qabay inuu isku furto oo isagu badbaaduu rabaa wa akhiihi walaalkiisii la dhashay inuu isku furto oo isagu badbaado wa fasiilatihi raayduu ka dhashay qabiilkiisii iyo qoladiisii inuu isku furto allatii fasiilada tu'wiihi dumi jirtay adduun haddii la joogay qaraabadii iyo gacalkii kula dhashay ee ku aruurin jiray haddaad wax beesho ku gargaari jiray haddaad xanuunsato ku baxnaanin jiray iyagii inuu isku furto intaa keliyaata ma ahee waman fil ardi dhulka gudihiisa naflaha ku nool inuu isku furto jamiican dhammaantood humma intaasoo dhan kolkuu meel mariyo uu yunjiihi isaga badbaado yuu mujrimku jeclaysanayo suuragal ma tahay kalaa maya wax suuragal ma aha qiyaamada dabeecaddeeda waa naloo sheegay walaa tasiru waasiratun wisra ukhra yuu eebba noogu sheegay yaa ku dhalay inteed la dhalatay waxaa adduunka yaal wiilkaagii keen walaalkaa keen ilmahaagaa waxaan yeelay islaantaadaan ammaan ka lahay waxaas ma jiraan walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca qof la arkaba camalkiisii hadduu u xumaa hadduu u samaa isagaa keliya wax laga weydiinayaa wasadaqa allaahu fii qowlihi man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a facalayha wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid kolka waxaa lagu yidhi mawadadaa uu jeclaaday kalaa suuragal maa innahaa haddaad mujrim tahay naarta ku sugaysaa waxaa la yidhaa ladaa magaceeda say wax u qabato nasaacatan waxay siibid badan tahay lisha waa madaxa maqaarkiisa uumigeeda iyo koylkaa ka soo horeeya intaan qofkii loogu talagelay la geyn yay sidii korontada ku soo boodaysaa maqaarka madaxa ka fiiqaysa kolka jirka iyo maqaarkana marka horey leefaysaa lafaha oo aleelana dibay u quwaaxaysa nasaacatan waxay siibid badan tahay lishawa maqaarka madaxa haraggaasay jeceshahay oy durba aleel ka dhigaysaa ilkihii iyo lafihii bay soo reebaysa dadkeedu waa tilmaanaya qof walba maaha tadcuu waxay dalbataa uddada oo eebba u xukumay man adbara inta xaqa dhabarka u jeedisay oo watawalla iimaanka diiday oo wajamaca xoola uruurisay fawca meel ku qabirtay dadkeediina waa ka dadka idbaarka sameeyey xaqa ka jeestay dhabarka u jeediyey iimaankiina ka jeestay xoolo aan u aabayeelin maxaaraanba maxalaalba carrada ka badiyey dabadeedna wixii waajiba ee xaqa aan xoolihii ka bixinin ee meel ku uruuriyey dadkaasaa waxay leedahay ilaya yaa weladi anugeygiiyow kaale kuwaasay bursanaysaa oy u yeerataa sa'ala wuxuu weydiiyey saa'ilun mid eebba weydiinaya bicadaabi nnaar waaqicin dhaca lilkaafiriina gaalada u dhaca ama yuu u weydiiyey laysa uusan u sugnaan lahu cadaabka daaficun wax reeba min allaahi eebbaweyne allihii dilmacaari samayaalka la koro oo saaxiibka ahaa taxruju waxaa korta culuwullaahi calaa khalqihi ilaah addoonkiisa inuu ka sarreeyo iyo uun idaylkii waa caddahay waxaa la yidhi tacruju lmalaa'ika malaa'igtii waa korta waruuxu jibriil ilayhi ilallah eebbay u koraan fii yowmin maalin gudihii ayay u koraan oo kolka maamulka samadana qorshihii amarkaa laga bixiyaa dhulkana waa lagu fuliyaa wasadaqa allahu fii qowlihi yudabbiru alamra min asamaa ila alardi ayaa loo fulinayaa kolka malaa'igta ay amarka qaadanayso amay fulinayso hawshoo dhan yoom bay kalliftaa yoomkuna waxaan malaa'ig ahayn haddii loo qiyaaso konton kun oo wuxuu xisaaban yahay maalmadu taxriju waxaa korta almalaa'ikatu iyo waruuxu jibriil ilayhi ilallah eebbaweynay u koraan fii yowmin maalin gudihii kaana miqdaaruhu yoomka qadarkiisa uu noqday khamsiina alfa sana konton kun oo sana wey fasbir rasuul allow dulqaado sabran dulqaad jamiilan wanaagsan innahum kuwan mushrikiinta ah yarawnahu waxa ay u maleeyeen cadaabkiiyo ciqaabkiiyo qiyaamadii baciidan mid fog wanaraahu annaga eebbaana waa ognahay qariiban inuu mid dhow yahay yowma maalin ayaa cadaabku iman doona takuunu sama samadu ay noqon doonta madow dartii kalmuhli wadal oo kale oo watakuunu sama watakuunu ljibaalu ay buuruhu ahaan doonaan kalcihni jilac iyo khafiifnimo iyo buubuubid suuf la qurdho bixiyey suuf dabaylaha u raac oo kale inay baaba'day doonaysaa ay noqonaysa kalcihni suuf fudaydka oo walaa yas'alu uusan wax weydiinayn xamiimun qof qaraaba ah xamiiman qariibkiisii kale yubasaruunahum way is arkayaan qaraabadu inay isi su'aalaan kama gaaraan kanshana uma hayaan yowadu wuxuu jeclaystaa almujrim ka dembiilaha low yaftadi inuu isfurto min cadaabi yowmiidin maalinta cadaabkeeda inuu bibaniihi wiilashiisa isaga furto wa saaxibatihi qofkuu qabuu isku furto wa akhiihi walaalkii uu isku furto wa fasiilatihi rayduu ka dhashay uu isku furto allatii fasiilada tu'wiihi adduunka ku uruurin jirtay ee soo dhowayn jirtay difaaci jirtay u hillin jirtay waman dad inuu isku furto ama uun fil ardi dhulka gudihiisa ku sugan jamiican dhammaan suma ka gadaalna yunjiihi isaga un uu badbaado kallaa heli maayo taas innaha cadaabka loo darbeen loogu talagalay ladaa naarta magacaa la yidhaaho wey dabeecaddeeda nasaacatan nasaacatun qiro kala wey waxay siibid badan tahay oy durbo dhufsataa lishawa madaxa maqaarkiisa tadcu waxay u yeerataa oy dalbataa man dadka adbara ka jeedsaday xaqa watawallaa iimaanka diiday wa jamaca adduun uruuriyey fa awcaa dabadeed meel ku xiray ina alinsaan dabeecad basharka uu leeyahay oo jibillo oo abuuris ka mida ayaa halkan ayaddu ku sheegaysa dawaja markaa dabeecaddaasna waa dabeecad cudur oo kale aad u xun sida uu qur-aanka ku fasiray waa qof hadduu dhibaato la kulmana aan taxamul iyo sabar iyo dulqaad lahayn walwalayo boodboodaya oynayo madaxa xarre ku shubanayo hadduu wanaag iyo wax fiican la kulmana cid inuu wanaaggaa kala gaaro ma oggola waa qurunsanayo wuxuu ka dhergo dixigaa ugu dhalanaya meel buu ku laabay idan dabeecadaadu xun dabeecadaasaa insaanka ka mid a dabeecooyinkiisa markii dabeecadda la sheegana dawo dabeecada looga badbaado oo sideed qaybooda ayaa iman doonta oo ah waa dawa sharciya ama waa wax awaamira oo la isfaray la fara rabo ama wax in laga taga la rabo wey sideeddaa markii la yeelo ayaa jiradaa xun laga badbaadayo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina alinsaana dadka khuliqa waa la abuuray haluucan isagoo mid xuna oo aan kulayn iyo dhibna xamilay wanaagna ku fiicnay waxaan sina ku fiicnay haluucan sina kuma fiicnow idaa masahu hadduu insaanka taabto asharu dhib wax qoonsimaada hadduu la kulmo sabar iyo dulqaad adkaysi ma leh jasuucan wey mid argagax badan waa oynaya waa walwalaya derbiyuhu madaxa ku dhufanaya waidaa masahu haddii insaanku taabto alkhayru wanaagna manuucan waa mid reebid badan oo wanaaggii isaga inuu gudbo oo axad kala gaara aanan oggolay waxaa ka badbaadaya dabeecadda xun ee dadka lagu abuuray ila almusalliin kuwa tukada ma ahaan dawadii koobaadu salaada qofka hadduu joogteeyo salaadaa qurxinaysa wasadaqa allaahu fii qowlihi ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar daa'iman hadduu u tukado sida aayadda tilmaantay jiradaa waa ka raysanaya ila almusalliin dadka tukada maahaane aladiina dadka hum iyaga calaa salaatihim salaadooda korkooda daa'imuuna joogteeya amaa hadduusan joogtayn ee marna tukada marna ka tago dawow maa daa'imuuna la raba dawadii koobadu dawada labaadna waa qofaan xaq maali ah ku baaqan oo wixii waajiba ee maalkiisa ka waajibay sakadii iyo nafaqadii iyo dayntii iyo silaturaximkii iyo qiraa'u dayf martisooridii wixii xuquuqa oo maali ah bannaankay ka yaallaan dawadii labaadu waaladiina dadka fii amwaalihim xoolahooda gudahooda xaqun uu yahay macluumun la yaqaan aan shaki ku jirin sakadii wey tiibay ka duwan tahay wadaariyaad macluum kuma jirto wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili wey taas muxsiniin bay aayeen tan waa sakadii waajibka ahayd xaqun baa ku sugan macluumun la yaqaan lisaa'ili ka dawarsanaya waa u sii dhigayaan war kuwii dadka baryi jiray yaa meesha soo mari doona cunto ha noqoto beesa ha noqoto wax meel u dhiga kii oo socdaa imaanaya fartaa laga saaraya qoonsimaad male nacna male iyo jirnicid lisaa'ili ka dawarsanaya iyo wal maxruum ka dhibaatada qaba asaan dawarsan oo ka dawarsada ka qiimi badan kaana waa yaqaanaan meeshiisay wax ku siiyaan ilaan isaga iman maayo mana hadlayo dawadii saddexaad waxaw waaladiina dadka yusadiquuna rumaynaya biyowmiiddiin abaalmarinta maalinteeda waa dad aakhira rumaysan aakhira qofka hadduu rumaysan yahay isna dawo weyn buu qabaa tii afraad waxa wey waaladiina dadka hum iyaga min cadaabi rabbihim rabbigood cadaabkii cadaabkaa dartiibay mushfiquuna la cabsanayo iimaankii baa intuu ka batay oy warkii eebba yaqiinsadeen ayaa cadaabkii laga sheekaynayay in indhahooda hortooda u yaal ayaad mooddaa haddeeray kasii baqayaan dawadii afraadu ina cadaaba rabbihim rabbigood cadaabkiisa hayru ma'muunin mid laga nabadgala hayrkii wey dawada shanaad waxaw farjigay ku saabsan tahay iyo cawrada in la ilaaliyo oo kashfi iyo faydid laga ilaaliyo waxaan bannaanayn in loo isticmaalo zino oo kale liwaad oo kale istibno oo kale gacantiiyo waxa intii lagu majuujiyo dhacaan la keeno waxaasoo dhan kuwa ka ilaaliya iyaduna dawadii shanaadu waaladiina dadka hum iyaga lifuruujihim cawrayaalkooda xaafiduuna kashfi ka ilaaliya iyo isticmaal xaaraama dadan laga ilaalinayn ayaa jira ilaa calaa aswaajihim haweenkay qabaan oon korkooda laga ilaalinayn awma addoomma hadday jiraan ay malakad xanaatay aymaanuhum gacmayaalkooda fa innahum iyaga hayru maluumiin kuwaa kuwa lagu dagaalaa hayrkoodu lagu dagaali maayo laakiin famanaxadka ibtaqaa dalba waraa'a daalika waxaan haweenaya addoommo midna ahayn fa ulaa'ika kuwa hum iyaga alcaaduuna kuwa xadgudbay wey diqada qur-aanka arag intii xalaashayd markuu sheegay oo haweenkii la qabay iyo addoommaha ayuu wuxuu yidhi faman ibtaqaa waraa'a daalika marka waraa'a daalika maxaa soo galaya labadaa bannaan waxaan ahayn oo dhan baa soo gala xagashaada haddaad ku laabta waasid sinay noqonaya derbi haddaad ku qabatid ama digaag ama xayawaan ama waraa'a daalika haddii lagu yidhi labadan xalaashaa sina unbaa xaaraama keliya maaha sini iyo kayrkeed farqi ma leh dhooba haddaad malaaskid waraa'a daalika wey cibaarada arag waasacnimadeeda haddii haweenkii iyo addoomihii bannaan yihiin labadaas waxaan ahayn wuxuu doonaa ha noqdo wuxuu doonaa ha noqdo faman ruuxa ibtaqaa dalba waraa'a daalika addoontuu lahaa iyo aafaduu qabay wax ka dambeeya fa ulaa'ika kuwa hum iyaga alcaaduun kuwa xadgudbay wey dawada lixaad waxa wey oo jiradaa looga raysto waladiina kuwa hum iyaga liammaanaatihim wixii lagu aaminay ammaanadu wax waasaca wey takaaliifta sharciga ilaahay abuurtay wuxuu ku aaminay ee amar iyo nahya addoommada waxay ku aamineen liammaanaatihim iyaga waxa lagu aamino iyo wa cahdihim waxa ay ballan ku galeen raacuuna ilaaliya toddoba waxa wey waxay ogaadeen markuu dhacayay in la fura hadday noqoto iyagoon qofna dheeraynayn qofna soo dhoweyn ayaa waxay shahaadii u furaan si toosan waaladiina dadka hum iyaga bishahaadatihim wixii ay ogaadeen qaa'imuuna isu taaga gudashadeedii wey been kuma dara ma qalloociyaan waxay arkeenna ma qariyaan waxay arkinna kuma dara dawadaana toddoba wey dawada u dambaysae sideedaad waaladiina dadka hum iyaga calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna ilaaliya markii dawooyinka aynu bilaabaynay aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun baa laga bilaabay haddana iyadii baa lagu gabagabeeyey halkaa waxaad ka fahmi kartaa ahmiyada iyo qiimiga yaab kale ay salaadu leedahay ama daa'imuuna iyo xaafiduuna laba macnay kala tusayaan xaafiduuna gudo wey daa'imuuna salaaddii tukashadeedii ayay joogteeyeen oo marna kama tagaan ama xaafiduuna arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo waxay u baahnayd ideelkeed iyo wakhtigeedii iyo masaajidii lagu tukan lahaa bay intiiba isla ilaaliyeen kolka xifdiga ayaa ka guda weyn waxay salaad u baahantah oo dhan la yimaade waxayan u baahnayn oo dhan ka dhowre kolka dadkaa sideeddaa tilmaanood la yimaad jiradii inay ka caafimaadeen keliyata kuma sinna abaalgudkooda dhegayso ulaa'ika fii jannaati mukramuun ulaa'ika dadka sidaa yeelay ee sideeddaa arrimood sameeyey fii jannaatin jannayaal gudahood jannatin mid keliyata maaha waa jannooyin badan gudahood ayaa mukramuun lagu darajaynaya inal insaana dadka khuliqa la abuur haluucan isagoon sina ku fiicnayn si walbana ku xun idaa masahu haddii insaanku taabto asharu dhib yazuucan waa argagaxaya wa idaa masahu haddii dad ku taabto alkhayru wanaagna manuucan waa diidaya ila almusalliin kuwa tukada maahaane aladiina kuwa hum iyaga calaa salaatihim salaadooda dusheeda daa'imuuna joogteeya waaladiina kuwa fii amwaalihim xoolahooda gudahooda xaqun uu yahay wax sugan macluumun la yaqaan lisaa'ili ka dawarsan ayaa loo yaqaan iyo walmaxruum kan dawarsanayn in la hongeeyey in cidna wax siinayn dhib qaba asaan sheeganayn waaladiina dadka yusadiquuna rumaynaya biyowmiiddiin abaalmarinta maalinteeda waaladiina dadka hum iyaga min cadaabi rabbihim rabbigood cadaabkii dartii mushfiquuna la cabsanaya ina cadaaba rabbihim iyaga rabbigood cadaabkii hayru ma'muunin mid laga aamin noqda hayrkii wey waaladiina dadka hum iyaga lifuruujihim cawradooda xaafiduuna ilaashada waxaan bannaanayn iyo faydidba ka ilaaliya ilaa calaa aswaajihim haweenkooda korkooda wayan ka ilaalinayn awmaa addooma ay malakad hanatay aymaanuhum gacmayaalkooda fa inahum iyaga hayru maluumiin kuwa lagu dagaalaa kayrkood wey faman ruuxa ibtaqaa dalba waraa'a daalika waxaa wax ka dambeeya fa ulaa'ika kuwa hum iyaga alcaaduuna kuwa xadgudbay wey waaladiina dadka hum iyaga liammaanaatihim wixii lagu aaminay iyo wa cahdihim waxay ku ballan galeen raacuuna ilaaliya waaladiina kuwa hum iyaga bishahaadatihim waxay arkeen qaa'imuuna furiddiisa isu taaga waaladiina kuwa hum iyaga calaa salaatihim salaadooda korkeeda yuxaafiduun ilaaliya ulaa'ika kuwa fii jannaatin jannayaala gudahood ayaa mukramuun lagu karaamaynaya famaa liladiina kafaruu qibalaka muhdiciin gaalada oo intii niciyo cadaawadii ka badatay marka ay suubanaha iyo raggiisa ag marayaan indhaha cadaawo kaga dhiga oo sidaa indhaha ugu adkeeya sidaynu suuratulqalam ku soo marnay waiyakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaari indhaha inay kugu simbirixinayaan ayay sigayaan tanna waa sidii oo kale jidkay soo marayaan yaa intii midig iyo bidix layska taago ayaa markay suubanaha iyo asxaabta marayaan baa indhaha lagu gubi jiray dhan walba laga fiirin jiray luqunta lagu taagi jiray ilaa ay ka libdhaan baa isha lagu cadwi jiray qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi famaa liladiina kuwii maxaa ugu wacan kafaruu xaqa diiday qibalaka adiga suubanaha dhankaaga inay muhdiciin u luqun taagayaan canilyamiin jidka dhankiisa midiga aad qaadayso iyo wa canishimaa jidka dhankiisa bidixe bay kaaga soo luqun taagayaan isiina iyagoo kooxa kooxa ayadmacu waxay radinaysaa waxay yidhahdeen qiyaamada la sheegayaa haddii la tago waxaa mu'miniinta la siiyaa ka fiican ayaana la siinaya dayib waxaasi abuurid miyaa lagu muta mase iimaan iyo camal suuban ayadmacu ma wuxuu damcaya kullu mri'in mid la arkay kulligii oo minhum kuwa xaqa diiday ka mida an yudkhala in la geliyo jannata naciim barwaaqayaal jannadood in la geliyo miyuu damcaya ilaah wuxuu yidhi kalla la gelin maayo jannana arki maayaan inna annaga eebbaa ayaa khalaqnaahum iyaga uunay mimaa waxa ay yaclamuuna yaqaanaan shahwo xun baanu ka abuurnay masaasaa janno lagu taga nafti in la hufo oo daahir la noqdo oo xuma dhammaanteed laga hufo wanaagoo dhanna nagta nafta lagu sifeeyo aa meesha lagu taga fala arrinku say moodaan maaha uqsim waan dhaaranaya birabbilmashaariiq mashaariikh rabbigeed waa la jamciyey waxa weeye qorraxda laba iyo tobanka bilood ee sanadku ka koomo waa saddex boqol iyo lixdan maalmood maalin la arkaba meel gaari ka soo baxay intiibaa markaa la jamciyey isku hal maalin ka soo bixi maysa meel kolka mashaariikhda waa ka maqaaribtuna waa sidoo kale saddex boqol iyo lixdankii ayaamood maalin la arkaba meel gaaray u dhacda kolka mashaariq haddii la jamciyey mashriqu kulli yawmin ayaa loo dan leeyahay mufrad haddii laga dhigana mashriq iyo maqrib labada jaha loo dan leeyahay oo bari iyo galbeed saynu dhahnoo kale wey tasniyadaa xooga adag rabbulmashriqayni wa rabbulmaqribayn iyagana maqrib u sitaa wa sayf markay qorraxdu kulushahay iyo markay qabowdahay ayay laba dhan kala jirtaa kolka fala arrinku say moodeen maaha uqsimu waa dhaaranaya birabbilmashaariqi godadka badan ee qorraxda ka soo baxdo iyo walmaqaaribi kuway u dhacdo ayaan ku dhaaranaya inna annaga eebbaa laqaadiruuna waxaan awoodnaa calaa an nubadila inaanu bedelno khayran kuwa ka fiican minhum iyaga wamaa nacnu miihinba eebba yidhi bimasbuuqiin inaanu ka cajisnay inaan kuwaan mushrikiintaana iska bedelno kuwa ka khayr badan aanu la imaano kama aanan cajizin waase mashiicadii ayaa dhiman welibaan eebba doonin fadarhum rasuul allow ka tag yakhuudu ha ku dabaasheen baadilka jihaad lama waajibinin wayalcabu ha iska dheeldheeleen xataa yulaaquu ilaa lala kulmiyo yowmahum maalintooda alladii yoomka yuucaduuna loo yaboohay waana goorma yowma maalin ay kala kulmaan yakhrujuuna ay soo bixi doonaan min alajdaad qubuuraha ka soo bixi doonaan siraacan iyagoo degdegaya oo malaggii u yeeray iyo mawqifkii ayay u socdaan lifaslilqada garta lagu kala bixinayay say u degdegayaan ka'annahum iyagood moodid ilaa nusubin wax la taagay inay yuufiduuna u oratamayaan khaashicatan iyadoy hoganayso absaaruhum aragyaalkooda tarhaquhum waxaa daboosha dillatun darxumaa daboosha daalika ka a alyawmuwa aladii yoomka ay kaanuu ahaan jireen yuucaduuna kuwa loo yabo hawl